ಐತ್ರಲ್ಲೇ ಮಗಾದೆ ಬಿಸಿಲು ತೀರಿನೋ ಇಸಿಲು ತೀರಿನೋ ಐತ್ರಲ್ಲೇ ಮಗಾದೆ ಬಿಸಿಲು ತೀರಿನೋ ಇಸಿಲು ತೀರಿನೋ ಐತ್ರಲ್ಲೇ ಮಗಾದೆ ಬಿಸಿಲು ತೀರಿನೋ ಇಸಿಲು ತೀರಿನೋ ಐತ್ರಲ್ಲೇ ಮಗಾದೆ ಬಿಸಿಲು ತೀರಿನೋ ಇಸಿಲು ತೀರಿನೋ
barofeer mukhtaar kusoo dhawow marka hore wadajir radio mahadsanid aada iyo aad aad umahadsantihiin waana soo dhawahay
barofeer mukhtaar dabcan guud ahaan warbixinadeena qaar badan oo kamidana waa dhegaysatay xaalada guud ee magaalada baydhabo in lasugu tegayna waa ka warhaysay guddoomiyaha baarlamaanka inuu hore usii joogay guddi la sheegay inay maamul dhisayaan inay hore usii joogeen magaalada dhowr jeer magaalada qalalaansi kala gedisan uu ka dhacay marka hadda maanta kulankii waa furmay waxaana la iclaamiyey in saddex gobol lagu sameyn doono maamul ah lixda gobolna kama qeybgelin marka sideed u aragtaa
Ah, mahadsanid eh, cabdicasiis en, anu run ahaantii en, ma hayo war oo cad oo caddaynaya in ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka soomaaliyeed eh, intay dad eh, shir u fureen eh, laisugu yimid oo loo dhan yahay anu taa warkeeda maaragtay waa ah, war uma hayo runtii haddaa idinku war haysaan waa gooni Eh, intaan ka warqabo waxay ahayd iyadoo la leeyahay en, eh, shir baa la qaban doonaa oo loo bixiyay shir nabadeed shir dad baa la la nabadeynayaa waan waan ka warqabay sheekada goboladan runtii maba ku ay jirin sheekada waxay ahayd dad eh, yaa dad baa la heshiisinaya wada heshiisin baa la sameynaya ayaan ka warqabay Aan, marka haddii aada leedihiin shir baa la qabtay oo la furay oo oo waxaana dadka loo sheegay inaad samaysataan saddex gobol Een, marka ugu horeyso waxaan dhahayaa qofkii sidaa yidhi waa ku gardaran yahay yani waayo weliba qof mas-uul ah oo ra-iisul wasaare ah iyo qof ra-iisul baarlamaana in maaragtay intuu dad meel ku shiriyo uu yidhaahdo waxaad samaysataan sidaa iyo sidaa oo weliba ou oo afka ku dhifto oo yidhaahdo uh, saddex samaysta waxaan u malanaya taasi way ku gardaran yihiin dastuurkoodii bay ka boodeen waayo dastuurkoodii wuxuu odhanayaa dastuurka ku-meel gaarka ah dowladda federaalka wuxuu odhanayaa gobol dhisidiisa ama dowlad goboleedka dhisideeda waxaa iskale eh, awoodiisa waxaa iskale dadka gobolka degan baa iskale yani in dowladdu ay tiraahdo anaa gobol samaynaya way ficnaan leed haddii la samayn kari lahaa taasi mar hore ay ahayd laakiin tani waa dastuurka bood weeye tani waxaa weeye gardarro cadaana oo laga gardaran yahay dad oo nabad isaga joogay meeshu intii laba tago la yirahdo dowlad baan idin dhisayna anigu maxamed mukhtaar ahaan waxaan arkaa yani een, arrintaasi in lagu degdegay een, waxaan arkaa inay dhibaatooyin tan ka weyn ay keeni ay keeni doonto Ya, meel nabadi jirtay baan waxaan ka baqaaya in nabad darro hadda lagu sameeyo waayo haddii la yihahdo "Go- anna- anaa idin sameynaya gobollo qaarna ay leeyihin "Ma annaga waaba samaysanay gobolladayda way noo jireen ay leeyihiin marka dowladda inay tiraahdo annagaa kuwa idin sameynayna waxay keeni doontaa nabad darray keeni doontaa dhibaatooyin badan baa meesha kasoo furmi doono Een, lagama fiirsanin yani waxaan jeclaan lahaa runtii yani dowladda federaalka xamar in ay aysan ku degdegin inta gobollo soomaaliya ka dhisan maantana la yiri oo dowlad goboleedyo waayo anu maanan maqal meel ay dowladii wax ka samaysay somaliland gobol baa lagu sheegaa puntland gobol baa lagu sheegaa goboladaasi dhexe waxbaa hadda maalmood laga sheegayay gobollo oo maakhir layadaa soo baxay baan maqlayay Em, en, eh, ii sheeg khartoum yani ma aanan maqal en, eh, dowlad eh, xamar ay intay tiri waxaasan idinku ognahay marka baydhabo intii la tago layihahdo goboladaasaan idinku ognahay soo dhammaysta afartan iyo shan maalmood waxaan u malaynayaa waa meelka dhac weyn weliba waxaa weeye waa ihaano oo dadka reer baydhabo lagu sameeya baan u malaynaya garanay profesore waxaa kaloo jira maanta kulanka in aanay ka qeybgelin maamulka lixda gobol ee madoobe nuunow uu hogaaminayo haddii ay noqon lahaayeen golihiisa wasiirada golaha baarlamaanka iyo weliba golaha dhaqanka gaar ahaan guddoomiyahooda ayadoo ay sidaas taagan tahay ayaa haddana shirkii la furay lana bilaabay lana xiray maanta qaabkii loogu talagalay gogashana ay u hirgashay marka lixda gobol maqnaanshahooda iyo joogistooda waxaa aada u muuqata inayn dowladda siin micno dheeri ah taas muku muuqataa
excuse me Ah, waa- waa- طبعا hadiiba anugu waataan hore idinku sheegay runtii ma hubo in shir maanta la furayda lafteeda waa igu cusub tahay soo maa garan way igu cusub tahay haddiiba ay dhacday waataanku yiri marka horeba maogtay bilowgaasaaba qalad ahaa yani maaragtay iska daaya siday u dhacday anigu waxaan la socdaa intii hadda muddo ah in laga sameeyo baydhabo dowlad goboleed oo la yiraahdo koonfur galbeed soomaaliya oo lix gobol ka kooban taasaan ogaa anu mogtahay middan waa igu cusub tahay run ahaantii aad bay igu cusub tahay haddii oo dowlad goboleed oo lix gobol sheegatay ay ka dhisnayd meeshii ayna yidhaahdeen annaga shirki kama aynan qeybgelin waa si garanaysa marka jaadilaasi haddayba bilaabatay sooma garanin waayo aqlabiyadda ama majoraansada dadka meesha joogay sheekadaasay wateen saan anugu ogaa hadda haddii la yidhaahdo ayagii kamaba ay qeybgelin already yani isla markiiba anigu waxaan arkaa yani in ay meeshu nabadii meel looga dhacay waxaan aada iyo aada runtii uga baqayaa in dhibaato aan loo baahnayn meesha inay in laga abuuray welibana ay abuurto dowladdii waayo runtii mas-uuliyiinta meesha tagay waa mas-uuliyiin waaweyn weeye in maaragtay sidii dalka lagu nabadeyn lahaa laga shaqeeya mooye in dadka sidii maaragtay colaadii loo sameyn lahaa in la sameeyo anugu kulley wama arkay waa tahay barsa mukhtaar dabcan shirka waa la furay taas waa xaqiiqo ah mas-uuliyiintan waaweynna way fureen waa xaqiiqo kale wararka la sheegayo ee ay sheegeenna lagama been sheegin oo warar xaqiiqaa ayay yihiin kolka aan isku soo duubno marka kulanka maadaama uu furmay aragtidaadana ay tahay furitaankiisa inayba khalad ay tahay lanana rabo in afartan iyo shan maalmood gudahooda lagu xaliyo laguna sameeyo maamul goboleed misleedaa waa hirgeli doonaa
absolutely maya wax dhici karaayo ma aha runtii mogtahay mararka qaarkood mogtahay xaqiiqada in laga booda maayo mogtahay waa waaqica oo soomaaliya inaan ka boodna maaha waa run run baa jirta oo odhanayso soomaali waxay u baahan tahay wada heshiisin ma uusan dhicin ilaa maanta soomaalidii islaysay intaa isdhammaynaysay ma ay heshiinin waa loo baahan yahay haddii la heli lahaa sidii lagu heshiisin lahaa dhowr iyo labaatan sano ayaa laysku mashquuliyey sidii loo nabadeyn lahaa soomaaliya ma ay dhicin marka horta waaba waa been cad weeye in la yihahdo afartan iyo shan bay ku heshiinayaan samaa garni wixii shan iyo labaatan sana wixii kusoo heshiin waayey shan iyo afartan kuma heshiin karayaan marka waxaan ka baqayaa yani in meeshu ay waxyaabo kale laisu hoos hooseysinaayo oo aanan ka warqabin oo ah bal ha anaga dee way naga tahay waynu niri waynu samaynay yani arrimo kale oo inaan ka warqabin ay tahay oo la rabo hadhowdiin meelo kale lagu shirtago waad ka warqabtaan wigan new york waxaa ka furmaya shirkii weynaha oo general assembly united nations yani dowladda soomaaliyeed baa ka imaan doona weliba waxaa la filayaa ama ra-iisul wasaaraha ama madaxweynahaba inuu yimaado waxaa dhici kara in la rabo in la yihahdo waxaasaan soo sameynay oo lagu shir tagaayo oo kale maarata inay noqon karta ayaa dhici karaysa laakiin run ahaantii ma arkaayo anugu koleyba maxamed ahaan ma arkaayo afartan iyo shan maalmood wixii shan iyo labaatan sana lagu soo qaban kara waayey in hadda lagu qaban karo lagu qaban karo waxaan ku waanin lahaa dowladdu maaritaas runtii inay ka feejinaato ay iska ilaaliso waa tahay profesor kol haddii aada quus ka keentay afartan iyo shantana maalmood dadka hawshaan loo haayo in badan oo ka mida waa dadka digilii marifle soomaalida inteedii kale uun digilii marifle hadda u daba taagan tahay in ay maamul samaystaan marka haddii aanu guul ka imaan karin shirkan aragtidaada digiliya milifle maxaa lagu maarayn karaa
su-aal aada iyo aada u muhiima weeye jawaabteedina runtii maaha mid maaragtay si si kooban lagu sheegi karaayo soomaaliya digili milifle waxaa waaye waa dadka ugu tiro badan haddii la yidhaahdo qabaa'il ahaan haddii aad isu barbardhigtid soomaaliya hadda waxaa noogu dambeysay in la yidhi waa four point five runtii haddii la yidhahdo maanta ha lais barbardhigo digil mirifle iyo another point masalan kasoo qaad dirta kasoo qaad waxaan u malaynayaa inaysan sinaan karaynin inay digil mirifle ay ka badnaan karayn markii loo barbardhigo qolooyinkale saas oo kale yani nasiib daro soomaaliya ma hayno tirakoob dadku siday yihiin iyo say kala qaybsan yihiin markii la eego dhaqaale digli miifluhu meeshay degaan waa yani waa ka dhaqaala fiican tahay ama ka badan tahay gooba soomaalida kale meelahaas ay degto markii ay timaado ii sheeg yani istraatiijiyahaan meesha lagu yaalo soomaaliya meesha ku taallo venezuela meeshay degaan waa meeliyoogi oo ugu muhiimsanaa istaraatiijiyan xataa gumaystuhu waagii dalka warqabtaan yani meesha la gumaystay waxay ahayd meeshooda soomaad garanin so marka yani wax fawaariiqdaas fara badan baa jira oo dhibaatooyin badan baa ayaa meesha ka abuurantay culeys badan baa meesha yimid digri miro culeys badan baa la saaray oo ilaa hadeertan ay laga boskin ka leeyahay laakiin waxaan aaminsanahay run ahaantii haddii digri mirlaha loo dayn lahaa aragtidooda iyo siday wax u arkaayaan loo dayn lahaa talo weyn bay u soomaaliya o dhan bay talo u noqon lahayd soma garani waayo yani digri mirifle meeshay degaan iyo yani siday ay u fikirayaan waa dad nabad jecel waa dad maxaan idhaahdaa aan dulmi jecleen waa dad maxaan idhaahdaa rabo in la wada noolaado goboladan hadda lixda la sheegayo sidaad ka warqabtaan ma aha gobollo digri mirifle keliya ah wayna sheegeen runtii waxay yidhaahdeen annagu waxaan nahay yes tirada iyada ugu badan waa digri mirifle laakiin soomaali baa nala degan waxay ogolaadeen in ay ogolaadaan ay mas-uuliyiin ka dhigaan soomaali kale goboladooda ka dhigaan ma dhicin gobolada waqooyi taga yani iska daaye madaxweyne ku-xigeen iyo waxaas xataa yani sooma reer reer waqooyigu waxay kari kari waayeen in xataa nin komisaariya inay ka samaysan waana degan yihin soomaalida kale reer puntland way ka noqdeen ma samayn karayaan gobolada dhexe way samayn kari waayeen marka goboladaani aragti fiican bay leeyihin runtii haddii laga faa'iidaysan lahaa oo lagu dayan lahaa oo waxaan u arkaa faa'iido weyn baa imaan lahayd soomaali oo dhan baa nabad u imaan lahayd soomaali oo dhan baa waxaa ka dhalan lahayd dowlad aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo aan waraysi kala yeelanay dhacdooyinka maanta ka jira dalka soomaaliya gaar ahaan magaaladaasi baydhabo inta aan dib dambe u kulmi doono toddobaadka dambe waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuulen yuusuf sheekh cadow farsamo yaqaan maxamed siido oo intuba idiinle sidaas iyo ammaana allah
ஐத்திரமே மகாவே இசுல தீரினோ இசுல தீரினோ ஐத்திரமே மகாவே இசுல தீரினோ இசுல தீரினோ ஐத்திரமே மகாவே இசுல தீரினோ இசுல தீரினோ ஐத்திரமே மகாவே இசுல தீரினோ இசுல தீரினோ koin isturnena o istirtsunena koin isturnena o istirtsunena istuwa lakata boysadi istuwa lakata boysadi koin isturnena o istirtsunena koin isturnena o istirtsunena istuwa lakata boysadi istuwa lakata boysadi وفرتك سمالي أي الشرق أمي توبة لنا توبة لنا وفرتك سمالي أي الشرق أمي توبة لنا توبة لنا أيترني مداري اسلتينو اسلتينو أيترني مداري اسلتينو اسلتينو أيترني مداري اسلتينو اسلتينو أيترني مداري اسلتينو اسلتينو